الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب المضلقة ثلاثا لا نفقة لها almudallaqatu tii la furay salaatan saddex dalaaqood lagu furay ee ninkii ay kala hadheen eenu dee rajco dambe ugu hadha ama soo ceshay aanu jirin laa nafaqata lahaa wax masaariif ay leedahay ma jirto waa intii ciddada in ciddada dabadeed shaqaba iskuma laha mutcaa la siinayaa mutcadeedii laakiin wax nafaqaa ma laha bal waa baab xadiidkiisu ama baabku yar dheeraan doono casharkan kuma dhammayn karno in kolley baabkuna intiisa horeo dhan oo weliba cawaanan dhammayn karahayn waaba xadiid keliya uun xadiid buu ilaa labaataneeyo goor in ka badan soo celinaya macnaa labaatan dariiq buu yeelanayaa ama koob iyo labaatan dariiq dee dariiqa hore mooye labaatan dambe marka dambena dee axaadiiskeedii iyaanu noqonin iyadu ay warinaysay haweeneyda inoo soo socotay faadimo la yidhaaho ee laakiin waa inta ka dambaysae baab ka harhsana waa wax iyadii ku tacalluqsan ama ku saabsan uun masaladan kuba tacalluqsan saa daraaddeed kolley bal alfaadaha iyo wixii ziyaada aya umuurahaasaan eegi doonaa baabku kol haddaan inoo dhammaanaynaa masalada si guud waan u suurayn doonaa laakiin bal xadiidkan inoo soo socdee dee xukunkan faa'iideynaye inaanay nafaqo iyo sugno lahayn kitaabkay kuba iman doontaa hadallo iyo barhkood oo dee ducun loo soo jeediyey cumar arrintii baan arki doonaa caaishaan arki doonaa marwan baan arki doonaa laakiin qaybo xagga dambey noqon doonaanoo bal markan si guud masalada isaga suuraysano khilaafkii culimadana aan sheegno xadiidkan iyo wuxuu keenaya iyo ducunta kitaabkaba kuba sugan jawaabteeda iyo umuurahaas casharkan ka dambeeyaan ku taam yeelan doonaa biidn illahi tacaala waayo uu dheer yahay oo dee waa cashar aada u dheer ama dee cashar keliya uu ka badan yahay kalaamkana marka aada sidaa daraaddeed baan u qaybin doonaa oo intan aan nikaax kusoo jirnaan kola aragnay baab sidaasoo kale oo xadiid keliya ahaayoo duruqdiisu badnayd ee ka macnihiisaa koobnaa hadalka kan ku sugan iyo khilaafka jiriya umuurahaas ayaa kan isaga badan xumaan ku dhigtayse waa haweenaydii haddii saddexdiiba lagu furay ilaa nafaqata lahaa malaa waxaaba tarjamada kusii mudnayd dee xadiidkay kuba imane laa nafaqata walaa suknaa laha inaanay lahayn gurina aanay lahaynna nafaqo malaa taasuu dee tarjamada rurta waayo xadiidka waxa kuba iman doona laakiin dee shaaficiyada agteeda ayaa labaday kala reebaan oo xadiidku labadaba u wada keenaya inaanay labada midna lahayne suknaana way u sugaan nafaqadna uma sugaan marka la eega shaaficiyada halka culimo kale labadaba ay u wada sugaan kuwo kale labadaba sida xadiidkani uu keenayo aanay midna u sugin bal markaase laakiin kolle waxaad moodaa nooc tafsiirkii xagga madhabkuna waa soo galay laakiin waa umuuriya waxaasoo dhami ilaahay hadduu inoo sahlo waa inoo iman doona wuxu uhi muصنifku raximah الlahu taعaalى xadaثna yaحya bnu yaحya qala qarأtu عlى maliki عan cabdالlahi bni yaزيida mawlى الأswad bni sufyaana عan abi salamaةa bni cabdالرaحman عan faadimaةa binti qaysi ana abaa camr bni xafsi dalaqha اlbatata bal xagga sanadku kolley waa sanadka waa taa imaka waana dad waxaan filayaa cid inagu cusubi ma jirto cabdullahi bn yaziid mawla alaswad ibnu sufyaanna waa nin sheekha maalik ah oo reer madiine ahaa oo qoladu xaafid bnu xajar saadise kaba dhiga dadkii saxaabada kuwii ugu dambeeyey soo gaadhay laakiin aan la kulmin waa saasoo waa kibaaru taabiciin oo dee imaam maalik ba atbaacu taabiciinta raggii ugu waaweynad noqda lakin waa dabaqo ka waaweyn oo isla dabaqayin kol haddaanay saxaabo iyaguna arag ha soo gaadheenba waana sheekha maalik waa nin muqriana waa ahaa kolleyna kitaabka waxaan filayaana inaanu dheereenba nikaax intan ku jirnay cabdullahi bnu yaziid almuqri isagana waan soo aragnay waa labadooduba magacii iyo magacii aabbahay ku kulmeen sifadana way wada leeyihin inay xagga muqri'in ama ay ahaayeen kaasi dee ka kale aada ha u badsado toddobaatan sanood in ka badan dadka nin qur-aanka baraha ba noqdo abu cabdiraxmaanna mid kastaa la yidhaha ee waxay ku kala duwan yihin ninkani waa nin reer madiina kaasna bal dee waxa weye markii dambe makuu degay asalkiisa hore basra ama ahwaas haba ahaado waxaa kay kule ku kala duwan yihin dabaqada oo kaasi sheekha muslimunbu u sheekh yahay bukhaarina waau la kulmayo isagu uu soo gaadhay oo aan muslimo soo gaadhina bukhaari waa soo gaadhay oo min kibaari shuyuukh اlbukhaari malaha nolol ahaan ku soo gaadh muslimne laakiin sheekh ahaan kuma soo gaadhin oo min sikaari atbaaci taabiciin kana waa ninkan lane atbaacu taabiciin waa raggii ugu waaweynaaye bal haddii aan mucaasaro eegno sikaara taabiciin la mucaasaroodayba weeye bal saasay kalayina way kuba kulmaan oo tan adugu kolley cabdullahi bn yaziid kalena saxiixayn waa kusuga wa bukhaari iyo muslim marka labadooda aan sugayno wa cabdullahi bn yaziid magacaa la yidhaaho ku wada sugan labadoodaba ninkan aan hayne iyo ninkaa kalen sheegay cabdullahi bn yaziid almuqri abu cabdiraxmaan bal matalan isagana la yidhaaha ee aan leenahay bukhaarina sheekh baabuu ahaa axaadiis aan badnayn oo tabaneeye ayuu kaba wariyaa macnaha waasidalaan kuwani waasiday kaga wariyaan dadka kale iyo cabdullahi bn yaziid alkhatmi saxaabi yar aynu soo aragnay oo ansaar ahaayo waa saxaabi bu ahaa kaasi horeaynu usoo aragnay saddexaasaa labada kitaab ku sugan bukhaari wax intaa dhaafsanay kumama sugna muslim baa rag kaleo iyaguna magaca leh oo barhkood ay taabiciintii yihiin sanna caaisha ay naas wada jeeqeen oo kale cabdullahi bn yaziid la yidhaha radeicu caaisha ayay raaciyeen cabdullahi bn yaziid almacaafiri abu cabdiraxmaan alxubuli oo isagana kitaabka waxaan filayaa inaanu dheerayn ba aynu soo aragnay alxubuli oo bal isaguna taas oo kale ah muslim waa ku sugan yahay nin kaloo dambeeyaa jiro cabdullahi bn yaziid laakiin ka ay leeyihin magacaa qalad dhacay xagga uu kaba dhacay wuxuu xadiid fardaha ayuu leeyaho magacaa qalad dhacay uu shucbo kaba dhacaye magaciisu saas dhab ahaan ma ahana way leeyihin waa muslim waxaa usoo kordhayay adigu intaas magacyadaas baan wuxuu yihi markaa can fatima binti qaysin fatima binti qays waa haweeney saxaabiyad ah waana haweeney quraysh ah waa dadkii hore islaamka uu islaamay horena dadkii usoo hijrooday ahayd haweeney soo ibnu markaa cabdilbariidha qurux iyo caqliba lehabay ahaydba aqalkeedaanay maalintii markii cumar la dilay asxaabu shuura ee dee intaan cuhmaan dee aan bal waxa weeyaan lala mubaayacoon waa kulanadii aqalkeedaabu kaba dhacay oo fii beytiha ijtamaca asxaabu shuura cinda qatli cumar waa se ibnu cabdilbari yidhaaho dee markii horena ninkan qabi jiray waa tan aan aragnay iyo ciddii uga dambaysayna iyada kitaabkaabay nooguba sugan tahay saxiixa muslim xadiidkan unbay ku leedahay laakiin xadiidkan waa la soo celceliyey adugu bal xadiid kale iyaduna kolley aan arki doonaayo dambe xadiidkani waa kaa dee laataneeye goor soo noqnoqday baabkanu xadiidkan baa jira oo aakhirka kitaabka kuba iman doono oo kolkol imankaan markaan xadiidkeeda sharxayna wax ka soo qaadan doono waa jasaasa xadiidu ljasaasa oo iyadna shacbiyada kaba warinaye bal matalan taasna waa mid dambeeya aakhirka kitaab kuba dambeeya ee waa haweeney taasaba shanigeeda iyo umuuraheeda iyo waxeedana axaadiisan baaba inooguba sugnaanaysa waxay tidhi haweeneyda faatima ana abaa camr bna xafsin abaa camr bna xafsin ninka la yidhaahaa dalaqahaa furay albatata waa dalaaq go-an dalaaq aanay waxba u hadhin buu kuba furay walxaal huwa gaa'ibun uu maqan yahay isagoo maqan buu dalaaqa usoo diray fa arsala ilayha waxaanu usoo diray iyadii wakiilahu ruuxii wakiilkiisa ahaabu bishaciirin wax nafaqa ah oo heed ahayd qadarkeedu inoo dambaysa haddii a la yidhaah bal waxoogaa timirina way raacsaneen shan saac iyo shan saac bay ahaayeen kollay casharka ka dambe ayay ku iman doonaan ayuu ugu soo dhiibay bal nin ama laba nin sida inoo dambayso tasmiyadooda ay inoo dambayso fasakhidadhu markaasay wixii bay quudhsatay oy tihi waxaan waxay ugu filan maaho way ka cadhootay weeye taas bal ninkeeda halkan waxaa inoogu sugan abu camr ibni xafs riwaayaadkuna way inoo socon doonaana waa xadiidkaa soo noqnoqon doona taas weeye kolley jumhuur lculamaa abu camr ibni xafsin waa qowlkoodii barhkood baa isweydaariya abu xafs ibni cumar yidhi abu xafs ibn lmugiirana waa la yidho kolley dee abu xafsigan ayaa ma xafsigan baaba ina mugiiro ahaayo waa awowgioo loo nisbeeyey ee waxa weeye una waa nin isaguna quraysh ah magaciisa dee halkan ina inooguma sugna barhkood baa culimada ku tegey inaanu magac kalaba lahayne kunyadan abu camrintan inay waxa weeye ama abu xafsina ay kunyadiisa tahay iyo magaciisaba ay tahay barhkoodna magaciisa cabdulxamiid way yidhaaheen nasaa-i bay ka soo naqliyeen sida sharaxa ay ugu sugan axmed inuu yidhi hadday taasi sugnaatona dee asxaabta rasuulka ilaahay cid magaciisu axmed la yidhaaho oo isaga aan ahayn markaa ma jiray waayo axmed kuma jiro asxaabtii rasuulka nin keliyo abu axmed la yidhaaho ina jaxshiha zaynab ay walaalaayan kunyo ahaa ninkaas baa jira magacani ma jiro markaa saxaabada haddii dee bal magacani sugnaado isagoo keliyau noqon lahaa hadduu isagu magaciisa ya haddaba in ninkaas horta ninkaas buu ahaa waanu furay bal xadiidka duruqdiisu way inoo socone albata imika halkanay inoogu sugan tahay waxaana inoo dambaysa dallaqaha halaatan saddex buu ku furayna way inoo dambaysaa waxaa inoo dambaysa dallaqaha oo mudlaqa uu furay uun oon tiro la sheegin waxaa inoo dambaysa dallaqaha aakhira halaati tadliiqaatin saddex dalaaqootii ugu dambeysay ayuu furay marka wuxuu sheekhu leeyahy raximah llahu tacaala kolley alfaadu waa waxa inoo wada imanaye saan ku jamcinaynaa waxa weeye lagu jamciyey horta in oo bal matalan riwaayaadkan lagu jamciyey meeshii laba dalaaqoodoo horuu hore u furay baa jirtay dalaaqdii u dambeysay buu markan dambe furay oo waa tii ugu dambeysay qorooyinku yidhi dallaqahaa mudlaqan waxa weeye ama dallaqahaa dee waxa weeyaan waa dalaaqdan dambey kaba hadleen oo waa idlaaqaase laakiin kuwa dallaqa aakhira talaati tadliiqaatin waa sii waaqac ahayd kuwa albata wariyaysa halkan inoo taalla ujeeddadu waxa weeyaan dalaaq aan waxba u harsanayn maaha markaa inuu lafdigan isticmaalo yihi albataan kugu furay ee dalaaqan mar dhacay saddex buu ahaayo wax u harhsanaayo isugu harhsanaa may jirinoo waxay noqotay saarat mabtuutatan bihalaath waxay ku kala go-ayaan dee bal matalan kuwa iyagu dallaqaha halaatan oo kolkol daahir ahaan laga fahmi karo sida wuxuu saddexdii israaciyeyna macnuhu wuxuu noqonayaa waa tamaama halaath saddex dalaaqood waxay ku taam noqonayso bal riwaayaadku saas weeye macno keliya isma khilaafsana isma anfiyayaan ee waa alfaadihii oo midna aakhira halaati tadliiqaadna waa si waaqac ahayd kuwa kalena saasay kuba xambaaran yihiin haweeneyda adigu dalaaq waa u dhammaaday waanu maqnaa markaas eeg waxaana uu halkan kuma sugan dalaaqu dee haddii haweeneydii aanay wada shardi maaha inuu ninku haweeneyda kula hadlo oo idhaa waad iga furan tahay isagoo maqan hadduu usoo diro waraaqa ama dee fariintii usoo furo ama uu sheego iyada taas dee dalaaqi waa dhacaya waana ijmaac culamo in shaciirkan dee waxaan isagaa de ay ahayd wakiil buu u dhiibay waa shay xaq oo isaga malaa saarmaayo waa kan cid kale u dhiibay oo wakiishay adaa-ulxuquuqna in laysu wakaalan karo oo ruuxan iyo ruuxan wakiil ka noqon karo taasna xadiidka way ku sugan tahay iyadna waa masale ijmaac labada xukunba wakaalada fi adaa-i lxuquuq iyo dee ruuxii inaan khitaabkani shardi ahayne ruux maqanba dalaaqiisa u dhacayo adugu dee kolley malaa dee waxyaaluba keena dalaaqi hadduu dhaco de waa dhacaya une laakiin haddii aanu qaadi hortii ka odhan dee ma dhacayo taasi isagoo dalaaqiyo caadi oo dee arrimihiisu ay dhan yihiin oo ma dhicin oo waxaan dee kolley taasi wax sharciya un ma noqonaysa fastakidatu faqaala wuxuu yidhi aag way diiday wakiilkii baa odhanaya markaa ina marka intii bay quursatay macnaa waxaan dee wax yar bay ku tirisay wallahi maa laki calayna min shay riwaayaadku way inoo soo socon doona insha allah alfaadihii iyo hadalla intaa ka badan wallahi baan ku dhaartee maa laki nooma maa laki kuuma sugnaanin calaynaa korka naga min shayin wax annaga aada nagu leedahay oo nafaqaaba mabalihid ninkii kuma soo ceshan karo waa kala go-deen marka intani waaba dee taasi malaaba mutca eh wax nafaqood nagu leediyo masaarif maba jirto taas buu ninkii wakiilkiisaaye fa jaa-at rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi bay u timi riwaaya inoo dambaysaa khaalid mawlid iyo qolooyin ninkay qaraabo ahaayeen ninkay ilmaadeer ahaayeen inay rasuulka ilahi u yimaadeen ay arrinta weydiiyeen oo kolley halkana iyadii baa time ee alfaadna way noo dambaysaa inay iyadu time waa inay u wada yimaadeen un baan kuba xambaaraynaa ma ahba kala socdeen be fajaءta rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam fadakarat dalika lahu arrinkaas bay isagii u sheegtay faqaala wuxuu yihi arrinkii laysa laki calayhi nafaqat laysa ma aanoo laki adiga kuma sugnaanin calayhi isaga korkii wax nafaqatu wax nafaqaa iyo masaarifood ku leedi ma jirto in waataan layna masaladu kolley waa masale aad iyo aad u weyn ama arrimahan khilaafka culimaduna iyo dee doodood iyo umuurahan xadiidkana waa kaay nala socon doonaa ama waaqacadu laba habeen bay nala socon doontaa qaybun baan horreysanaa qaybana khaasatan ducunta xadiidka loo jeedinayo qolooyinka aan ku tegina dee bal markaas iyo waxa ay tahay waan yar talkhiisi doonaa biidn illahi tacala haddii rabbi inoo dhib yareeyo fa amara wuxuu amray amarahaa rasuulka ilaahay baa amray an tactadida inay ku cidlo tirsato eeg xataa gurigii umuu sugin markaa fii beyti ummi shariikin haweeneyda umu shariik la yidhaaho gurigeeda oo gurigii buu yidhi haweeneyda intay ciddadaadu dhammaanaysa umu shariik la joog marka umu shariiktan barhkood waxay dhahen haweeney reer qurayshay ahayd oo reer bani caamir ah oo taas bay ahayd waxaa kaloo la yidhi dee haweeney ansaarana way ahayd sida xadiidka aakhirkiisa inooguba iman magaceeda khusaya ama khusay la yidhaahayna laakiin haweeney bal haddaan eegno dee waa qoy ansaarba ah oo xoolo lahayd bay ahayd oo madiine joogtay markaasuu yihi haweeneydaa gurigeeda tag intay ciddadaadu dhammaanayso uma qaala rasuulka ilaahi marka haddana wuxuu ku yidhi tilka taasi imra'atun haweeney weeye yaqshaahaa ay soo siyaartaan ay daboolaan macna ay u yimaadaan asxaabii asxaabtayda gurigeeda waa lagu badan yahay asxaabtayda waxay noo soo socotay muhaajiriintii horiya baa imanayay waa haweeney ay gurigeeda asxaabtaydu ay had iyo goor yimaadaan oo raggaa ku badan ee ictadi cinda waayo wuxuu markaa arrintu tahay dee meesha had iyo goor rag ku imanayo guryo waaweyn oo dee malaha qurfooyin badan laho markaa ay kuba qarsoonto gaar taasi may jirin say isu ilaalisay raggaa nadarkood iyo had iyo goor xijaabka u ilaalisa adkaanayso oo bal lafti inoo dambeeyaaba waaba suurtagal in khimaarkaagii kaa dhaco hagoogtii ay kaa dhacdo in bal matalan kubkaagii iyo ama saaqaagii ay wax kaba faydmaan waxaad nacayso dee meeshii had iyo goor dadkiina ay ku badan yihin o dee isma dhowri karti had iyo goor isma ilaalin kartid dadkiina ama rag badan ba had iyo goor imanaya marka taas adiga mashaqaa kugu sugan weeye ee ictadi waxaad ku ciddo tirsataa cinda ibni ummi maktuumin saxaabiga ina ummi maktuum cabdullaahi magaciisa waa la yidhi camrun waa la yidhi dee horena dikrigiisu aadaankiiyo waa ti aynu soo marray ibnu zaa'idada waa ninkaa qurayshta ee dee dadkii hore u islaamay ahaa ilaahayna rasuulkiisii kuba canaantay salawaatu ullahi wasalaamu calayh yihi cabasa watawalla an ja'ahu lacma waa ninkii taa sha'nigiisuba ahaa ninkaa tag oo gurigiisa ku ciddo tirso muxuu rasuulku ninkaa ugu diray faina riwaayad baa inoo yar dambeeya si waxay qaraabo hor tahayeen gees fainahu isagu rajulu nin weeye acmaa indhala tadaciina waad dhigaysaayoo siyaabaki dharkaaga hagoogtiiyo wixii baad iska dhigi oo dee isagii kuma arkayaba ee faidaa xalalti markaad xalaal noqoto ujeeddadu aad ka dhex baxdo ciddadan guurkii uu ku bannaanaado weeyeyne markan guur uma bannaanee faadiniinii isoo ogeysi ujeeddadu bal intaa ha degdegin ha guursan ee horta haddii markaad ciddada ka dhammaysato isoo ogeysay ciddada waqtigaas oo ujeeddadu naftaadii hay marka adigu ujeeddadu ha guursan weeye idankayga horteed iyo taas faadinini qalat bal xadiid kolley dee jawaanibtii ugu yar adagi waa xagga nafaqada iyo sugnaaya waxaa kuba tacalluqsan faa-id kaloo badanna waa leeyahay haweeneyda naayin sheekhu wuxuu raximah اllahu tacaala imaam nawowi kaba cabiray ama ku fasiray xadiidka macnihiisi uniya aab ana aصaxaabata kanuu yazuruuna uma shariikin wayugtiruuna taraduda ilayha liصalaaxiha haweeneydan umu shariik bay soo ziyaaranayeenoo waxay badinayeen ku noqnoqodkay kusoo noqnoqdaan laakiin muxuu ku cileeyey liصalaaxiha oo dee bal maala taas laakiin waxaan leenahay kitaabka aakhirkiisa ayaa waxaa ku iman doona ilahayna waxaan ka baryaynaa inuu akhirkiisana saa dee dhexdiisii inoo gaarsiiyo inoo gaarsiiyo inoo taam yeelo si fiican inooguma taam yeele waa xadiidkii jasaasa akhirkiisa maxaa kuba iman inay faadimana lahayd ee haweeney khaniye ay ahayd xoolo badan had iyo goorna way deeq badnayd ixsaan badnayd oo markaa dee dadkaa fuqaraada iyo taas baa had iyo goor martihi jiray oo kuba soo badnaayo bal ziyaarada waxaan leenayo taradudka badan dee salaaxeedii un imika kama dhigayne waa arrintan nafaqo badan bay lahayd iyo infaaq badan ixsaan badan bay lahayd dadka dee taad iyo goor martideedaa badnayd dadka ay dee wax siinayse wuxuu imanayo wuxuu soo doonanayo jaanibkan baanay iyadii munaasib ugu ahayna markaa faadima guriga caynkaasi had iyo goor la joogay rag ay joogaan ay dee intaa la sooriyeynayo taas inay dee fadhido taaba weeye bal salaaxia keliya uun ma aha arrinku waxa weeyaan un dee mashaqa ugaba iman lahayd had iyo goor siay isu ilaaliso oo ay bal matalan raggii kol hadduu gurigii kuba badan yahay taasi waa bal matalan arrintan kale ee rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh u yihi isaga ku ciddo tirso ummi ibnu ummi maktuum taas oo kale ee isagii ma arkayo siyaaradan dadkan badan ee gurigan umushariik imanayaana gurigiisii ma imanayaan waa gurigaa isagii baa jooga isagii iyadii hadday iska dhigto maradii sare iyo xijaabkia iskaba dhigto isagu nin arkaya ma aho tan baa rasuulka ilaahay geesna bal qaraabanimona waabay jirtay sida laftii inoo dambaysa oo markaa yar eegi doono marka sheekha halkan wuxuu yar cibaaro caabiray oo ah dee waa masaa'ilna muhim ah waxaa xadiidkan bacd annaas ay u xujaysteenba inay bannaan tahay haweeneydu inay eegto ninkii ajnabiga ahaa oo waayo ninku hadduu dee haweeney ajnabiyaha inuu isha la sii raaxo nadarkii fuj'ada waa tan la yidhi isrif basarak oo bal matalan markaa inuu ishii lasii raaco ama sii eego ama eego taas shareecadii ma fasaxayso laakiin taa cagsigeed haddii dee dumarkii waa kuwayn bal matalan xaggaas marka aan fidno laga baqanayaa jirin marka aanay nadarkan iyo nadar riibo ahayn waa siduu bukhaari meel kuma qaydo isagoo xadiid kala soo qaatay oo kii lacibkii xabashada ay ku ciyaaraya inay caisha eegaysay kaa soo qaatay haweeneydii oo eegtay raggii ajaanibta min hayri riba waatuu kaba cabiray bal matalan taas arrinku waa ka duwan yahay xaggii dumarka oo dee wejigii ragga iyo taas iyo umuuraha eegitaankoodii marka aanay riiba jirin marka aanay cabsi fidnadeed jirin wax iyagii dee markaa xaaraan maaha waa taa ayaa loo xujaystay laakiin sheekhu taa isagu ma waafaqsano oo wuxuu leeyahay qowlka saxiixa jumhuur culamaa aktar saxaaba ay qabaan waa isla miduun haweeneydina nadar ila lajanibi xaaraan buu kaba yahay kolle masalada xaafid maxajarya si fiican buu hadlaa khazali oo kale iyo kusoo naqliya bukhaari markuu tarjamadaa qabanayo kolle kitaabu nikaaxba ee waa nin raajax yeelaan bal matalan jaanibkaa kale raajax yeelaan laakiin sheekhu t wuxuu leeyahay saa ninkiiba ay xaaraan ugabatay annadar ila alajnabiya haweeneydiina annadar ila alajnabi xaaraan buu kabayo wuxuu daliishanaya qul lilmu'miniina yaqudu min absaarihim waqul lilmu'minaati yaqududna min absaarihim fidnadii waa mushtarak sida isaga fidno loogaba baqanaya iyadna fidnadii loogaba baqanaya waa tawan markaa sheekhu daliil buu soo qaatay aayaadka mooyaane oo xadiid rasuulka ilaahay isagoo fadhiyo caaisha iyo maymuuna ay la joogaan inuu ibnu ummi maktuum soo galay oo uu yidhi waa xadiid abu daawud wariyey iska xijaaba markaasay yidhaaheen inahu acmaa laa yubsir waa indhalaayayo nama arkayo maxaanu isaga xijaabaynaa markaa xadiidka wuxuu ahaa afacamyaawani antuma alaysa ama tubsiraani miyaa idinku indhalaadin idinku miyaydaan arkahayn oo dee bal matalan bal xadiidkaas buu sheekhu soo qaato wuxuu leeyahy welibaa hadal xadiidkani waa xadiid xasana way jiraan dee culimada daciifisa oo umu salamo mawlaheedii oo nabhan la odhanayay taas kuba daciifisa xadiidka may hayn maye caaisha iyo maymuune waa umu salamo iyo maymuune ahayd bal matalan nin nabhan la idhaayo mawla mawla umu salama mukaatibkiisa ay leeyihin nin malaasi waxaan la garanayn oo taas kale xafna xajarayna way xoogayeen xadiidkabe bal markaa in wuxuu leeyahay ciddii xadiidkaa qadxisay bikayri xujana lama da-iyo qadxigooda waa xadiid xasana sidaa daraaddeed arrinku waa keenaya laakiin kollay culimmadu tan yidhaahaan dee marka la eego sha'nigii zawjaad qolooyinka jaanibka kale rasuulka ilaahay dumarkiisu waa ka duwan yahay lastunna ka axadi min ansaa dadkii kale waa tan iyaga xijaabkaa kaba adagoo in laba arko xataa shaksigoodii markaa min waraa xijaab iyo taas ayaaba in arrintoodu ahayd oo iyada ziyaaday lahayd waa ixtiyaad jaanibkooda ah bal qolooyinka kale dee saa bukhaariye makaan kaba soo naqlin waana sida xaafidna xajariya ay xoogeeyaan khazalina uu hadal yaroo fiican uu ku khulaasaynayo fadxiga uu kaba soo naqliyo masalada oo umuura eegayo waaqici wixii jiray eegayo bal matalan waxay leeyihin arrinkani waa ixtiyaad baabkii bal markaaynu iskaba dayno qolooyin kale matalan kalaam kaba keenaya xadiidka laakiin bale waa masalada kalau dhigtay cibaaradana markaad xalaal noqoto xalaalnimadku waxa weeya markaad ciddadii dhammaysatay guurkii kuu banaanaado soo ogeyse meeshii sarbee baa jira tacriid muu caddayn oo dee nooc khidbaa ma caddayn laakiin waaba isagoo dee ilaa aniga aad isoo ogeysiiso ujeeddadu cid kale ha u jawaabin ama haba guursan weeyaanoo waxaa meeshii kuba sugan oo xadiidkii laga qaadanaya haweeneydii haddii saddexdii dalaaqoodba lagu furay inta ay ciddada ku jirto inuu ruux si cad u yidhaaho waan ku guursanaya ama taas ma aha laakiin tacriid oo kale sarbeeb oo kaleo hadal dee laga fahmayo si wuxuu damac kaga jira inuu yidhaaho eeg damac kaga jira hadal saasa uu yidhaaho inay bannaan tahay iyada qur-aanka naskiisa waxaa kuba sugan dumarkaa laga dhintay ee ciddada kuba jira wafaadka iyada dee caddayn la caddeeyo la yidhaaho markaad cidda baxdaan ku guursanaya taasi ma jirayso waa tan laakiin haddii tacriid yimaado sarbeeb yimaado taas oo kale oo laga fahmo de uu dareensiiyo meeshii inuu hunguri kaga jiro ama dabcan kaga jiro bal markaas taasoo kale tacriidkii ciddatulwafaat waa dee qur-aanka inaskiisa inoogu suganta way banaanayd laakiin halkan oo kaleo bacdigood ay ka duwaan taas xadiidkina muxuu keenaya tii baa-inka ahayd inay taa tahay wale shaaficiyada agteedna waa qowlka saxiixa suu sheekuba kaba cabiray ama haweeneyda hadday rajciyo tahay dalaaqi ma dhamaano ciddadii bay ku jirtaa iyada ma jirto tacriid iyo xasi waayo zawjiyun bay lamid tahay intaa yara istibtaaca mooyaane ilaa ay dalaaq dee ciddadii dhammaato iyada tacriid iyo tasriix iyo waxa iyada ma jiraan ciddi a zawjkeedii imika zawjkeedii zawjiya lamidta waata xataa dhexlaysa dalaaq kale haleelayo isagii u dhexlayo marka intaa ciddadeedii oo bal way ka duwantahe bal masaladanna waa waxaan leeyahay xadiisku waa xadiis yar ballaadhan macnihiisu ballaadhan yahay jawaanibta yar adagna waan iska dambaysiiyey ee faidaa xalaltii faadinini kolle sheekuna u dhigtan qalat waxay tidhi falamaa xalaltu markaan xalaal noqday macnaha guurkii u banaanaadeen ciddadii dhammaystay ayaan dakartu lahu rasuulka ilaahi waxaan u sheegay on idhi ana mucaawiyata bna abi sufyaan mucaawiya ibnu abi sufyaan barkood waa mucaawiye kala sheegay lakiin sheekhuba wuxuu le waa qalad taas waa kan waa mucaawiya ibnu abi sufyaan iyo waa abaajahmi ninka abaajahmi la yidhaah khadabani labadaa nin baa ila hadlay bay tidhi eeg markay cidda baxday weeye rasuulka ilaahayna waa kan yidhi laa tasbiqiinii binafsik sa inoo dambaysaba ama isoo ogeysii waa kan yidhi markaasay tihi labadaa nin baa ila hadlay waa mucaawiyatu bnu abi sufyaan iyo abuljahm abuljahmina waa ninkii aynu soo maray ee kolley aynu ku soo maray kitaabka halkii ambajaaniyadii ninkii mare uu lahaayo bal matalan qurux badnayd iyobuu taas rasuulka ilaahay u hadiyeeyo rasuulka ilahiyna waa ka yidhi salaaddii bay shuqlisee ila yimaada biambajaaniyati abijahmi ninkaas weeye oo nin quraysha ahaa reer bani cadi ahaa nin kaloo abujuhaym la yidhaah baynu kitaabka kuba soo maray isaga ninkii aan tayamumka ku soo maray weeye mataلا تayamumka aan kuba soo maray iyo xadiidkii almuruur bayna yadi الmuصali kaas isaga waa nin ansaaro abujuhaym ba kunyadiisu ay tahay ee kan abujahmin waa ninkan ismigan mukabarka waa ninkaa qureysheed waana ninkaa halkaas xadiidkaasi kuba yimi shanigii bal markaas ayaa wuxuu labadaasaa ila hadlay rasuulka ilaahayna waa tan u sheegtay rasuulkii muxuu yihi faqala rasul faqala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasaلم ama abu jahmin ninka abu jahmi falaa yadacu casaahu can caatiqih falaa yadacu ma dhigayo oo casaahu ushiisa can caatiqi degtiisa kama dhigo hadiyo goor ulbuu sitaaba wa ama mucaawiyatu mucaawiya fasuclukun faqiir weeye waa cayro de haddaad ku gelisa mooyaan laa maala lahu wax hooluu leeyahy ma jirto waa mucaawiyatu bnu abi sufyaan oo dee markii dambaan ognahay labaatan sanadood buu amiir shaamka ah labaatan dhan markii dambana labaatan sanadood buu khaliifo ah afartan sanadood bal fasuclukun laa maala lahu waa caydh oo wuxuu haystaa ma jirto rasuulka ilaahay cid kale u ishaaray inkixi waxaad guursataa usamata bni zaydin usamata bnu zayd guurso waa mawlihii rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh bal intana hadalkeeda iyo bal taasiyo wixii dhacay waa inoo dambaysaay kollay qidcadana umuuro ama fawaa'id baa inooguba sugan oo mid weeyaane rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh haddaan xagga dambe kagaba tago iyadoo sheegtay laba nin inay la hadleen waa khidbo ayuu haddana cid kale u ishaaray waxaanaynu soo maray laa yakhtub calaa khidbati akhiih dee ruuxu walaalka ah hadduu meeshii ku jiro iyadii laba hadlay yaan laga dul doonin taas nahyigaasaynu soo marray waana kan rasuulka ilaahi kaba dhacday waxay culimmadu leeyihin taas markay nahyigaasi imanaya oo marka rukuun ama mayl jiro ujeeddadu hadalkii baa dhacay doonidii baa dhacay yaan guurba dhicine laakiin dee soo dhoweyn iyo bal isfaham iyo ama iilasho xaggaa loo iilanayaa jirtaa marka ilaa ama uu ka tegayo ama dee waxa weeyaan la celinayo markaa in la sugo weeye laakiin marka arrintu hadal un ruux hadlay ay tahay mayl shaksigii lala hadlay xaggiisa ka dhacay oo u iilanaya jaanibka aanu jirin iyada waa suuradan oo kale hadalkii un way yidhaaheen iyadii haa may odhan bal dee xaggeediina waaba tan waaba labaabay wada yihiin in sa kitaabka akhirkiisa iman maaha labadooda cabdiraxmaan ibnu cafiyana waaba kuma jiran saanarka laakiin iyaga dee wuxuu ka sheegay halkaa xadiidkaa dambe kuma sugnee bal markaa waxa ay tahay marka aan mayl iyo rukuun jirin dee ma aha imaka suuradii nahyigii oo nahyigii imaka markaa ma imanayso waa inkixii usama halkaa taas iyada waa mid arrin kaleo inoogu sugan taha marka dambe aan sheegi doonaa ee waani guursatay arrinta labaadee markaa ku sugan arka rasuulka ilaahi ama abuljahmi falaa yadacu casaabica catiqi laba macnoay culimmadu kuba fasireen mid waxay waa nin socod badan dee had iyo goor had iyo goor maqan oo safar badan oo inta uu gurigiisa joogaaba ay yartay mala haweenaydii maslaxo weyna ugu sugan taasi ma jirto weeye oo katir afsaaro dee iyadna waa shay laftigu manaa macnihiis dee waa macno majaaziye laakiin luqada carabeed waaba la yidhaayo kol kol ruuxu markuu isagoo markii hore wax kuba jiray socodkaa ku jiray khalaas istiqraar iyo qaraar yimaado alqa casaahu way yidhaahaan ushiisii ubuu tuuray oo markaasoo faalqat casaa wastaqara bihma wastaqara bihi nawar bal markaa taasoo kale waa la yidhaha amayn way macno labaad oo meesha kuba sugan anahu kasiru darbi linisa waa nin dumarka u daran weeye ninkaasi o waa garaac badan yihi had iyo goor dumarkii waa dilaayo waa nin xaggaa dumarkii ku adadag oo welibana riwaayadan dambe culimadu raajax yeeleenoo dee lafdi baa inoo dambeeya kitaabka ku dambeeya anahu daraab linisa waa nin gacan kullo had iyo goor dumarkii diloo garaaco bal taas labadoodii bal taasi iyada waa mid xaggan kale dee sucluukna iyada waa lafdiga taribna way inoo dambeysa waa nin faqiir ahoo kale bal markaa arrinka meesha inooguba sugano waxa weeye rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh labadoodiiba waxbuu kaba sheegay arrinkiina dee iyadiiba waxay ugu timi la tashi rasuulka ilaahay arrintiisaa hore ha joogtee sheegitaankan maanta iyadoo ama guur ay imanayso ama wax kaleba haddii lagala tashado marka arrintu ruuxan tanqiiskii iyo ceebeyntii wax ka sheegii aanay ahayn ee nasiixo iyo ammaano gudashadeeda ay tahay wada sansaxaka fansax lahu oo xaqii muslim muslimka kale uu kuba lahaa nasiixo ay tahay wadatashi oo kale iyada arrintani xantii xaaraamtahayd ma noqonayso nasiixada mashruuca ayay noqonaysaa markaana ruuxu tanqiis ruuxan uu ku ceebeynayo iyo aan uga jeedina ruuxan uu nasiixaynayo saa daraaddeed baabay dee umuuro lixa oo sheekhu halkana uu ishaaraya wuxuu leeya adkaar iyo riyaad saalixiin baan ku wada sheega labadaba dee uu ku wada sheegaa riyaad saalixiinna kitaab ulmanaahib bilowyadiisa ayuu kuba sheegaa adkaarkana waa kuba sheegaa lixdaa meelooda uu tiriyo ay tiriyaan ayaa maxaa kama mid aha cinda darab lmushaawara ruux baa kula tashaday ruux buu doonaya inuu la mucaamaloodo in la shurakoobo la jaaro wax kale ay dhex maraan ka guursado ama uu guuriyo bal ka warran buu idhi taa wixii aad ogeyd baad sheegaysaa wixii aad ogeyd ayaad sheegaysaa xana ma noqonayso bal markaa tanna rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh arrinkanna bal taa baabkeed weeye oo taa baabkeed weeye bal kollaynayn cibaaradan ah falaa yadcu lcasa can caatiqina sheekhu wuxuu leeyahay waxaa inoogaba sugan dee majaas isticmaalkii oo dee inay waktiyo marka uu seexanayo bal haddii aan ushii xataa ushii xaqiiqiahayd lagaba dhigo in markuu seexanayo markuu wax cunayo waxyaala waqtiya uu markaa dhigi jiray waa jirtay macnuu had iyo goor inta badan buu sitaabo weeyaanoo marka haddii cibaaradaasoo kale la isticmaalo wixii eg waa dee majaaz ahaan lafdigan xaqiiqadiisa siuu keenaya way ka duwantao macnaha looga jeedo dee waa shay jaaizuu leeya adkaar yabaan ku caddeeyo adkaarkiisaa wuxuu soo naqliyaa oo kale bal waana hadal dadkeena kaba dhaacdhici kara khazali isagoo kasoo naqliyo ruux hadduu yidhaha ruux buu u yimi amaya ruux buu la hadlayay etu yihi boqol goor baan kuu imi oo dee waa ku waayey ama taasoo kale de marka haddii arrinku mar iyo laba iyo wax yar oo kooban uu ahaa hadalku waa been weeye been buu sheegaya waa beentii xaaraamteed buu ku dhacaya laakiin hadduu dee in badan oo marka la eego wax badan noqonaysa boqolba yaani gaarina hadee noqoto majaaz bay iska noqonaysaayo dee markaa wuxuu noqonaya walow labadaa uu leeyahy maraatib dee kolley ayaa udhaxaynaysa kolba geesa la raacinayo haddii arrintii waxaan dee caadi ahayn oo uu kusoo noqnoqdayo ama uu dee bal taasoo kale yani tiradaaba gaadi be waa macnahan majaazka waa macnahan uu halkan leeyahy adkaar baan kuba sheegay waana bal matalan shay jaa-isay noqonaysaayo macnuu waxa weeyaan shaygan ee majaaskii haddii mubaalagadan ay tahay iyadoonay jirin oo wax badan oo soo noqnoqday aanu jirin mubaalagadan lala yimaado a kadibkii waa lagu dhacaya laakiin haddii dee katradii ay jirto yaan heerkaaba la gaadhin be macnuhu waxa weeye dee macnaha majaazkee dee iska maqbuulka ayuu noqonaya ama intan leeya waxbaa ii yar dambeeyey marka dambaan sheegi fakarituhu usaamo waa nacay bay tiri o dee waaba iyadoo mayfilahaynba oo isagii waa taasoo ragga de iyada agtoodii xagga nasab ahaan marka la eego ka horeeya ka mudna ayaaba iyadii la hadlay markii uu rasuulka ilaahay usaama usaama waa nin mawla ah horta iyadna wanaag qurasha oo dee haddii kafaa'ada nasabka la eego culimadan kafaa'ad nasab kusoo darta labadoodii isu kufnool noqonayaan oo isagii waa mawla ka idhi xoraynimo u horreysay aabihii la xoreeyey iyadna waa taas oo kale gees kale iyada waa ruuxa qorisha isaguna dee nin madooba aad buu madoobaa o ti aynu kuma soo maray halkii qaa'ifka aad buu madoobaa waayo hooyadii umu ayman ayaa dee madoobayd oo kale bal masalan taas bay deeta markii hore way karahdo usaan hadal saasaabay tidhi say inoo dambaysa markaasaa uma qaala rasuulka ilaahay baa yidhi inkixi usaama waa naseexo iyo taa usaamo guurso taasuu kula taliyey fanaka fanakaxathu ama fanakaxtu ba yidhi waan guursaday isagii baan guursaday fajacala allahu fiihi khayran ilaahay baa khayr yeelo markii hore waa nacay arrintay ku nacaysana waa taa kafaa'ada asalkiina waa taa diineed weeye bal ta nasab culimada qaar waa sugaan kunaba sugaani dee waa tan oo kaleo iyada iyo amsaasheed iyo sabilaalo dee waxa weeyaan isaba quraysh kaba qaba iyo taas waa lama ictibaarinayna nasab lama ictibaarina fajacala allahu fii khayrin ilaahay baa khayr ii yeelayo waqtabat ay iqtabadtu bihina nusqooyinka qaar way dhacday kolleyna malaa waa iska maqsuudi lakiin agtara nusaktan baa dhacday alqibdana xusnu lxaal bay dhahan waa kamashadii oo yaqbidhum alawaluuna ama yaqbiduni alawaluun ama annabiyuun dee taasba se xadiid oo waan iyo dee xadiidkii laa qibdataynu soo marayoo waan kantay oo naftaydii baan taa ku kantay oo ujeeddadu wax fiican baan ka helay khayr baa ilaahay ii yeelay waan mahadiyey adigu guurkiisii weye guurkiisii waan mahadiyey waqtabadtu xdثna qتaybة بن سعيid qال xdثna cبدالعزيز يعني بن أbي xازm وqال qتaybة أيضا xdثna يعقوب يعني بن عبدالرحمن القاrية kilayهma عن أbي xاaزm عن أbي سلمة عن فاطمة بنت qayسi bal dadku waa dadki aynu نaqaanay alqاriyana alqاri maahe waa alqاriy oo reerkii qاre ayaa loo nisbeeyey in badan ba ninkan يعقوب بن عبدالرحمن iyo mar damboo nin dambo cabdiraxmaan alqari ama taasoo isagu dee cumar cumaashiisiiba kaba mid ahaa iyo horeynu usoo aragnay alqariyo alqari uma aha lakiin halkan cibaara dhacday kilayhima meesha qutayba kolna cabdilcaziz buu ka warinaya kolna yacquub labadooda oo wada jira ayaa cabdilcaziz aabihii oo abu xazim salamata bnu dinar alacraj bay xadiidkii ka wada warinayaan inta yaree jirtaa waxa weeye kilayhima waa lafdigan sheekuna waa ishaaray lakiin waa ibhaamiye un san baa dhacday nusqooyinkii kelayhima waana saxiix buu leeyo wejkiisa iyo sida lagu tasxiixinayaana fusuushii hore kitaabka kitaabka intaanu muqadimadii isagu yeelay muqadimadii sharxu isagu lahaa taas buu fasal kusoo horreysiiyey macnaa waa maxay waxaanu ishaarayaa dee meeshii kelayhima san ama majruur bay noqon ama mansuub bay noqone marfuuc ma noqonayso labadoodna markay noqoto xadahna qutaybatu imaka cabdilcaziz iyo yacquub daahirku muxuu aha in la yidhaaho deenay kilaahuma in la rabay marfuuc noqoto kilaahuma la yidhaahaa daahirku ahaa taas baa qawaaciddu ay keenaysay kilayhima imaka san oo kale oo dee imaka maxal nasbo oo kale meeshuu ooyeelaya ama uu mansuub yahay wax lagu nasbiyaa meeshii ma muuqatay lakiin horeynu taa mala meelana waan usoo aragnay tawjiiho iyaa ay halkan ku tawjiihiyaan ee uu sheegayana waxaa kaba mida inaan ficil iskaba qadarano waa mid oo la yidhaaho dee acnii kilayhima oo xadathana yacquub iyo cabdilcaziz buu yihi acnii waxaan ujeedaa kilayhima markaa mansuub bay noqonaysaa ee nasbadii iyo adina waa mulxaqaadkii almuhana muhanana alifna waa lagu rafcin jiray yana waa lagu nasbin jiray oo lagu jeri jiray arrin kalea jirto barhkood ishaaraanoo asalku inuu kilaahuma ahaaye la imaaleeyey imaaladii dee bilmatalan halkii dee nudqiun ay kaba ahaan layd kitaabadana ay raacday oo asalku kilaahuma aye laakiin imaala ay tan keentayba kilaahuma la aqriyayana barhkood waa ishaareen bal waa intaa inta sheekh qolooyinkiina sharaxaysa kubaas uu ishaarayo ee aanu sheekhu imaka ka hadlin can faadimata binti qaysin anahu dallaqahaa waxaa furay zawjuhaa ninkeedii fii cahdi nabiyi sala allahu alayh wasalam waqtigii rasuulkii ilaahay waa zamankii rasuulki ilaahay ayuu ninkeedii furay wa kaana anfaqa calayha kitaabka aakhirkiisa waxaa ku iman si waxa la moodo riwaayo inuu ka dhintay waayo xadiidka dheereen sheegaya waxaa ku sugnaa shacbi baana ka warinaye usiiba zawjuha fi ljihaad oo kale waxaa la asiibay sawjkeedii jihaad baa lagu asiibay falama taayamtu minhu markii aan garoob kaba noqday isagii ee dee taasaan kaba madax banaanaaday ayaa arrimahani dhaceen cabdiraxmaan iyo dad lihi ay ila hadleen taasaa dhacday laakiin kolley sheekhu halkan waa horreysiiyey riwaayadaasna halka dambe inay baa iman doontee waxay leeyihin taasna daahirkeedu taaye waa wahan oo qalad baa lagu tirinaya ama waa la awilaya bal taawiilkeeda ilahay hadduu ina gaadhsiiyo kollay dee way ka hadlaan ama qolooyinka kitaabka sharxe ha noqdaan ma riwaayadan lafdigaa muslim bukhaari lama lahae xataa qolooyinkii bukhaari sharxasa xaafidi e bal wixii taawiila waan arki karnaa mar dambe ama idinkaa sii baxsine laakiin waxay halkan ah inay lafdigaasi maha lafdiga inoo sugan waxa inoo suganin dan dalaaq bay ahayd markii dambe haba dhinto dalaaq bay ahayd intii uu furay dabadeed buu dhintee wa kaana waxaanu ahaa anfaqa calayha mid ku nafaqeeya iyada nafaqata duunin nafaqa hooseysa oo nafaqa adduun bay u idaafaysantaha ujeedadu waa adduun aradi lxaqir wax hadda ay quursatay oo ay nacday oo aan saa usii badnayn qadarkeedna waa inoo dambeeya insha allah falama ra-ad dalika markay arrinkaa aragtay qaalat waxay tidhi wallahi baan ku dhaartee low culimana waan ogeysiin doonaa rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam rasuulki ilaahi fain kaana lii hadduu ii sugnaaday nafaqatu nafaqa ninkan ay nafaqa ku leeyahay akhadtu ladii yuslixunii wax igu ihagaajiya igu fillaado oo nafaqaa ayaan qaadan markaa kole haddaan xaq ugu leeyahy wain lam takun lii nafaqatun haddaan wax nafaqaana ninkan kulahayna lam akud minhu shayan intana waan u dayno waxaan ka qaadanayaa ma jirto saasay tidhi rasuulka ilaahay baan ogeysiinaya qaalat waxay tidhi fadakartu dalika lirasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalam arrinkaas baan rasuulka ilaahay uga sheegay faqaala wuxuu yihi laa nafaqata laki walaa suknaa wax nafaqaana malihid oo nafaqo kuma lihid kol haddii aanad uurna lahayn saddexdii dalaaqoodna ay dhammaadeen hoyna ama maskadna iyo suknana gurina kuma lihid labada midna kuma lihid masaladu waa masalada ugu weyn baabka waana masalada aan leenahay kalaamkeeda iyo hadalkeedu waa badan yahayo dee waxyaalo laftiga loo jeedinayaaba inoo dambeyso saxaabada qaar oo tan ay u cunami weyday laga yaabo inta badan waxaan ka dhigaynaa casharka dambe horta bal waxyaalaha muhim kaleen arkayno ayaan imika umuurahan oon tan waan haysanaynaa rasuulka ilaahay xadiidkan salawaat ullahi wasalaamu caleyh duruqdiisna waa duruqdaas soo noqnoqonaysa waa duruq badan in culimada xadiidka markay leeyihin hebel baa boqol kun oo xadiid ama laba boqol ama saddex boqol oo kun oo ayuu kakahayoo kale umuurahan oo kale ay tirinayaan oo imika xadiidkani hadduu koob iyo labaatan dariiq halkan leeyahay koob iyo labaatan xadiid baa laga soo qaadaya koob iyo labaatan xadiid baa laga soo qaadaya xadiidkii konton dariiq lahaa konton xadiid buu noqonaya tirada badani halkaasay kaba soo baxaysaaye dee bal matalan tirada badan meesha lafta keliya xataa hadduu sanadkiis bedelo dee xadiid gaaray kaba tiriyaan marka waa dee duruqdaa badan buu leeyahay maxaa halkan ah nafaqana inaanay lahayn suknana aanay lahayn waana hadda eeg waa haweeney saddexdii lagu furay waana haweeney aan ur lahayn wey hadday ur leedahay naskii qur-aanka inay nafaqo leedahayha wain kuna ulaati xamlin faanfiquu calayhina xataa yadacna xamlahuna qur-aankii weeye taas ee laakiin waa tii baa-inka ahayd ee xaa-ilka ahayd ama aan dee caloosheedu ay baneen waxba aan dee adigu ur aan lahayn xad kalaamkina waa inoo dambeeya iyo khilaafkii culamadi maxaa raajixa xadaثna qtaybaة بن سacيidi qala xadaثna layث عan cimraan bni abi anasi عan abi سلمةa anahu qaala waa nin صigaaru taabiciin oo hore aynuu soo maray wuxuu yihi abu slm abu slm ha nagu soo noqnay cabdiرaحman بn cawf anahu qaala wuxuu yihi sa'altu faadimaةa binta qaysin faadima bintu qays baan weydiiyey waa maslada faahbaratni waxay igu warantay ana zawjaha ninkeedii almakzuumiya e markii hore magaciisii baan soo aragnay waa reer bani makzuum ninkeedii reer makzuum ayaa dallaqahaa furay fa abaa wuxuu diiday dee waa biwaasidati wakiilihi an yunfiqa calayha inuu masruufo intay cidda baxayso fajaءat ilaa rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulki ilaahi bay u timi faahbaratu way u warantay faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam laa nafaqata laki wax nafaqood leeday ma jire fantaqili dee guri kale iskaba tag fadhabii tag ilaa ibni ummi maktuumin ina ummi maktuum gurigiisa tag fakunii cindahu intaad cidabaxayso halkaa joog oo agtiisa kuba sugnow fainahu rajulun acmaa waa nin indhalo oo tadaciina waad dhiganaysaa hiyaabaki dharkaaga cindahu oo dee kuma arkayo xijaabkii baad iska qaadi hagoogtii baad iskaba dhigi isaga kuma arkayo ee gurigaa dad saas oo kale oo dee ku badan gurigiisana maba jirto isaga la joog intaad ciddadaadu dhammaanayso وxadثnي محamed بن رافع qال xadثna xuseين بن محamedi qال xadثna شhaybاn عan yaحyى وهuو بن أbي kaثيiri qال أخbarnii أbو سلمةa أنa فاadimةa بنta qayسi فاadimة أkhت ضحاk بن qayسi فاadimة بنt qays الفihriya waxay walaala ahaayeen bu leeyahy الضحاk بن qays ضحاk بن qaysna waa صaxaabi yar isagu waayo iyada xoogaa bay ka roonayd de waana saxaabi yar horta waana ninkaa qureysheed ee reer bani fihrisa dee walaashii oo kale markii dambena amiir baabuu noqday oo yaziid ibnu mucaawiya ayuu ciraaq uba joogay oo xalataa xadiidkaa dambe inoo dambeeya ama shacbi riwaayaadkiisa inoo dambeeyuu faadimo wax kaba warinayo walaalkeed bay ugu tagtay kuufa ayay ugu tagtay waktigaa uu amiirka ahaayoo halkaasuu kula kulmuu shacbi wax kaga wariyey iyadoo markaasuu xadiidka weydiiyey markii dambena wuxuu shaamiya buu tegay oo waktigii yaziid dhintay amiir buu isaga xaggiisii ahaa yaziid markuu dhintay mucaawiya labaadna dhintay de arrintiina kollay meeshii faraaq soo baxay ayaabuu isagu doonayay ibnu zubayr iyo inuu beeco u qaado meel marjuraahid la yidhahdo dee kolle suuriya kuba taalay amasha ayaa dee isagii markii dambe dagaal ka dhacay baa lagu dilay oo marwan ibnu xakam oo isagu amarkii la wareegay oo isagu dee ismagacaabay ayaa markii dambena halkaa ciidankiisii inta laguba miray ama adigu ayuu kuba dhintay halkaasaa lagu dilay daxaak ibnu qays waktigaas bay ahayd in akhbaratu haddaba in faadima u warranto waxay ugu warrantay ana abaa xafs ibn lmugiirata ibn lmugiirati xafs abu xafs ibn lmugiira kolley waa tan eeg magaciisa abu camr ibnu xafsinna markii ugu horreysay inoogu bilaabmay oo waa ta aan soo aragnay imakana abu xafs ibn lmugiira in abu xafs ibn cumarna waa la yidhi culimadu kolley intooda badan waxay raajax yeelaan inuu yahay abu camr ibn xafs taas inuu yahay ayay intooda badani raajax yeelaan kolley xafsigaas baa ina mugiirana ah waa ta aan marka hore soo horreysina lakin waa ninkaa adigu reer bani maqsuumin طلqha ثaلaثا saddex buu ku furay waa tan aan lahayn waa tamaama ثaلaثin waayo aakhira ثaلaثi tadliqaad baa inoo dambeeya saddexdii dalaaqo dalaqay ku dhamaatay ayuu kuba furay uma اnطalqa ilى اlyamani eg markuu furay kolley uu soo diray sa inuu soo maray yaman buu u kacay oo yaman wuxuu raacay kolley waa rasuulka ilaahay xayaatadiisa aakhirkeedii cali bn abi aalib radia allahu canhu markii loo diray yaman yaman khaalid bn walid iyo colkaasna ay soo noqdeen u isagu bedelay isaga yaman loo diray markaasuu raaco yaman buu raacay barhkood baa yidhaha yaman buu ku dhintay kuwana waxay ka dhigaan inuu mee kasoo noqday oo sham iyo xaggaa futuuxaadkoodii uu joogayba oo markaasa mar kala dhintay laakiin yaman bay ahayd oo yaman cali bn abi aalib buu raacay waana inoo dambaysaaba laftisaasi faqaala laha ahluhu ehelkiisiiba waxay ku yidhaaheen laysa laki calayna markay tiri nafaqa doontay wax yarna loo soo diray wixii quursatay laysa laki adiga kuma sugnaanino calaynaa korkanaga nafaqatun malaa dee waa cilmi ahaan ay hayeen inaanay haweenaydaa saddexda lagu furay nafaqa lahayn wax nafaqoo nagu leedayba ma jirta maxaadna weydiin bay leeyihin fandalaqa khaalid bn waliidi fii nafarin eeg khaalid bn waliid baa tegey isagoo jamaaco kale ay la socdaan iyadna way tagtay si aynu soo maray khaalid bn waliidna dee ninkeeda qaraabadii buu ahaa oo ninkani abu xafs ibn lmugiira ama dee hadduu uu yahay abu camr ibn xafs ibn lmugiira hadduu yahay mugiirahan khaalidna waa khaalid ibn lwalid ibn lmugiira oo ilmadee rumay ahaayeen labadoodu labadooda abbaa walaalaha waa qoyskii reer mugiira kollay badnaa ayuu ninkana kaba mid yahay haddaba dad waxaana inoo soo socda wakiiladiisii baaba inoo socdo xarit ibnu hishaam oo dee khaalid uba ay matalan taas iyo xarit ibnu hishaam ibn اmugiira iyo abu cayaash ibn abi rabiicata ibn اmugiira iyo qolooyinkaasna inay qeyb kaba ahaayeen way noo dambaysaa khaalid ibn waliid baa tegay isagoo koox la socdo faatahu rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay bay u yimaadeen fii beyti maymunatay ugu yimaadeen faqaaluu waxay dhahn ina abaa xafsin abaa xafs طalaqa imra'atahu ثaلaaثa haweenaydiisii saddex buu kuba fure fahal lahaa min nafaqati wax nafaqaa ma leedahay faqaala rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi laysat lahaa nafaqatu wacalayha alciddatu mee nafaqa ma lahae se ciddadii korkeeday tahay oo ciddadiiba iyada korkeeda ah oo way ciddo tirsanaysaa wa arsala ilayha iyadiibuu cid u diray rasuulki ilaahay waana ti ay utimi inay utimi aynu maqalay riwaayadii hore allaa tasbiqiinii binafsika naftaada ha igala dheeraynin oo ujeeddadu bal markaad xalaal noqoto horta aniga iweysiiyo intaas dee qaraar aad gaadho hasii guursani weeyo naftaadii ha igalaba dheeraynin waamarha waxaanu amray an tantaqiila ilaa ummi shariikin gurigaa dee laguba furay inay ka timaado umu sharig gurigeeda ay u tagto uma arsala ilayh haddana cid buu u diro wuxuu ku yihi ana uma shariikin uma sharik yaatiiha almuhaajiruuna alawaluun waa haweeneydaa dee martida badan gurigeedii lagu badan yahay lasoo booqanayo inta badan dee waana infaaqeedii iyo ixsaankeedii muhaajiriintii hore ayaa u yimaada fandaliqi gurigaa markaa ma joogi kartid fandaliq walow haweeney gurigeed uu yahay fandaliqii ila bni ummi maktuumin ina ummi maktuum alacma u tag fainaki adigu idaa wadacti khimaaraki haddaad hogoogtaada iska dhigtid iyo xijaabka lam yaraki kuma arkaya isagu fandalaqat ilayhi xaggiisii bay qabatay falama madat ciddatuha ciddadeedii markay tagtay ciddadeedii ay dhammaatay ayuu ankaxaha rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam usaamata bna zayd bna xaarisata u guuriyey weli duruqdii xadiidku way noo socotaa waayo bal duruqdan dee intaan yar gaadhsiin karnaa israacinaynaa si masalada asalkii un ay noogu dambayso xadaثna yaحya بن أyوب وqtaybaة بن سacيidi وبن xujri qaluu xadaثna ismaaعiilu yacnuna bna jacfarin eeg waa intooduba malaa ismaaciil bay ku wada gaabsadeen ismaaciilna way ka wada warinaya haddaba dhammaan waxay u wada jeedaan ismaaciil ibn jacfar ibn abi kaثيir can mحamed ibn camrin mحamed ibn camr ibn abi calqama ibn calqama waye waa xadiisyadii dee mutaabacaadkeed sidiisa rijaashii صaxiixa maha isaga waa rijaashii xasankee can abi salamata can faadimata binti qaysin وxadaثanah xadiidka waxaa kaloo noogu warramaya abubakr بn abi shayba marka afar sheekh buu muslim halkan leeyahay xadiidka dariiqan saddexdii hore iyo abubakr isagu muxuu yihi xadaثana mحamed ibn bishri waa ninkii siqada ee alcabdi xadaثana mحamed ibn camrin marka mحamed ibn camrin bay ku kulmeen abubakr iyo iyagu ayay ku kulmeen mحamed ibn camrin muxuu yihi xadaثana abu salamata can faadimata binti qaysin qaala wuxuu yihi qaaladan abu salama le abu salama wuxuu yihi ibn cabdالرaحman katabtu waan qorayo dalika ka waa xadiidka min fiiha afkeeda kitaaban qoraal baan kagaba qoray oo kitaaban imanka kitaab maaha ee waa masdarkii kataba weeye ujeeddadu waa si uu maaha xifdi un kumuu dayn faadima ayuu la kulmay xadiidkuu weydiiyey markaasuu ka qoray oo qaala wuxuu yihi abu salama katabtu waan qoray dalika waa xadiidkan dee iyadu ay warinaysa ku tacalluqsan min fiiha ay min famiha weeyaan luqatul fi fam afkeedaan ka qoray kitaaban qoraal ayaan kaga qoray weeyaan oo waan ka qoray oo qaalat waxay tidhi kuntu cinda rajuli nin agtii baan kuba sugnaa min bani maqsuumin reer bani maqsuuma fadallaqani lbatata wata aan soo tawjihinay ama isu soo geynay riwaayaadka faarsaltu ilaa ahlihi ehelkiisii baan cid u dirayna isagii waa maqan yahay iyagaa fariinta soo gaadhsiiya dalaaqaba iyo dee dalaaqa abtagi nafaqata aniga xaal aan dalbayo nafaqon leeda isiya nafaqo waqtasuu waxay daba gureen raad raaceen ay mareenu alxadiida bimacnaa xadiidi yaxya ibn abi kaiir can abi salama macnaa waxa eeg xadiidkii hore inoo yar dheeraa ee raqamka sideed iyo soddon marka laga tirinayo kitaabu dalaaq weeyaan caddiga dee kitaabu dalaaq ku dhammaan doona waa kii dariiqii dariiqan ka horreeyey uun waxaa ku sugnaa shaybaan ibnu cabdiraxmaan inaxwi inuu yaxya ibnu abi kaiir ka warinayay lafdigoo dheerna waan soo aragnay yaxyaase abu salama laakiin maanta dad kale sanad kale aan aragno qaaliban markaan saasoo kale soo aragno sheekhu taasoo kale dee waxa weeyaan kuwan uu leeyahay waqtasu lxadiida bimacnaa xadiidi yaxya ibnu abi kaiir inay yaxya ibnu abi kaiir wuxuu ka warinayay imaka abu salama eh dad kaloo dhowra oo abu salama ka wariyey inay meeshii jiraan meeshana moxamed ibnu camrin u banaynaa abu salama wax ka wariyey oo la siman yaxya ibnu abi kaiir marka waqtasuda maxaan ku xambaaraynaa walow sidii aynu kitaabka uga soo baranay aanay ahayn sheekhyada muslime afartaa weeye oo sheekhyadane muslime afarta oo iyagu riwaayadooda ismaaciil iyo moxamed ha kala wariyeena moxamed ibnu camrin isugu imanaya iyagu moxamed ibnu camrinna abu salama kaba warinayo riwaayadoodan ay moxamed ibnu camrin ka wariyeen waxay la mid tahay ama la macno tahay xadiidkii yaxya ibnu abi kaiir riwaayadiisii kaba horreysay marka waqtasu waxaan leenahay waa mashaayikhdii muslim waa fii riwaayatihim can moxamed ibni camrin maxay kula mid yihiin oo ay raaceen tii dee macnihii xadiidkii yaxya ibnu abi kaiir in yar bay kaga dunaayna waa kan sheegaya xadiid yaxya ibn abi kaiir can abi salama hayra ana fi xadiidi moxamed ibni camrin waa qolooyinkan baa wariyey moxamed ibni camrin riwaayad xadiidkiisa waxaa ku sugnaa laa tafuutina binafsik maxaa yeele lafdigii hore allaa tasbiqiinii binafsik halkana sabaqahu iyo faatahu waa ka tegay iyo waa ka dheereeyey waa isla macne halkii allaa tasbiqiinii binafsik riwaayadii yaxya ibn abi kaiir ay ahayd ayaa tan moxamed ibni camrin can abi salama maxay ahayd laa tafuutinii tafuutina hanagala tegin weeye binafsika naftaada oo hanagala dhaafino ujeeddadu bal markaad xalaal noqoto hortadna soo ogeysiin bal intaas weeye wax kale ma jiraan oo waa intii kale waa kii hore xadaثna xasan ibn cali ibn xulwaniy wacabd ibn xumaydin jamiica can yacqub ibn ibrahim ibn sacd qaala xadaثna abi ibrahim ibn sacd ibn abdmarkaa ibnu de ibrahim can saalixin saalixu waa saalix ibnu kaysaankii ibnu shihaab kaba warinaya hakaba da-weynaado can ibni shihaabin ana abaa salamata bna cabdiraxmaan ibni cawfin ahbarahu abasalamta ibnu cabdiraxmaan baa u warramaya xadiidkana markaa duruqdii imika aan soo haynay oo dhan xadiidka abusalama ayuun baan aragnaa abusalama ayuunbaa xadiidkii faadimo ka warinaya hadhow bay cidi isbedeli doontaa abusalama meesha ka bixi doonaa ee imika imika waa riwaayadii abusalama ee dee asxaabtiisii kala dunayd baa xadiidkii warinaya abasalamata ibn cabdiraxmaan ayaa ahbarahu ibnu shihaab buu u warramay siaa uu yaxya ugu warramo moxamed ibnu camrin uguba warramayo ee riwaayaadkii ka horreeyeyna imaka abuxaazim alacraj uguba warramayo dee waa dad kala duwan ay kaba wariyeen wuxuu ugu warramay ana faadimata binta qaysin ahbaratu faadima u warantay annaha kaana taxta abi camr bni xafsi bn lmugiira ninka abu camrin kuyadiisu tahay ee ina xafs ibn lmugiira ah ayay hoostiisa ku sugnaydoo ninkaas baa qabay waaye waana tay jumhuur imika magacan bay jumhuur culamaa abu camri bni xafs bn mugiira kan bay raajax yeelaan inuu magacu yahay fadalaqahaa aakhira alaati tadliiqaat waa riwaayadaan soo horreysiiyey saddex dalaqo tii ugu dambeysau furay laba u horreeya tii ugu dambeysay khalaas saddexii way buuxsameen fazacamat waxay sheegtay macnaa qaalat weeye waa imika halkan wax maaha male ee waa wax dee iyadii baa waxay tidhi oy sheegtay أنha jaءت رasuul الlahi slى الlaهu عalيه waslم rasuulka ilahi inay u timi tastaftiihi xaal ay ka fatwo dalbayso rasuulka ilaahi ay fatwo weydiisanayso ay weydiinayso fii khuruujiha min beytiha de kol hadii halkaa nafaqana waatanama lama siinayo gurigii horey kuba jirtay guriguna waa yar durugsadaa sida muuqato meel saasu kuba yaalaysa inoo yar dambaysa iyadoo waxay rasuulka ilaahay kala soo hadlaysay weydiinaysay bal xagga ay fatwo ka dalbaysa xagga inay gurigii ka baxday guri kale iskaga ciddo tirsato fa amaraha rasuulka ilaahi baa wuxuu amray an tantaqiila ilaa ibni ummi maktuumin alacmaa inay u guurto ina ummi maktuum indhaala-ah gurigiisa ay u guurto taas buu amray halkan sheekhu wuxuu kollay leeyahay istidaankan intiqaalka rasuulka ilaahi ay weydiisatay ee uu idmay tan oo kale dee waana riwaayat wuxuu ku xambaaran yahay inay cudurdaar meeshii jiray ana arrinkuna waa maxay san soo horreysiinay shaaficiyada agteeda asukna iyo annafaqa way kala qaadeen haweeneydaa saddexdii lagu furay baa-inka aan xaamil ahayn in nafaqada uma sugaan xadiidkan baabay xujadoodu tahay laakiin sugnaa iyaga way u sugaan kolleyna umuurahaas markaan madhabaha culimada eegayno ayaan xujooyinkooda eegaynaa marka dee tii buu imaamku kuba socdo meeshan suknihii way lahayd xaq bay u leedahay inay ku baaqi noqotona weeye hadalku waa saas laakiin cudurdaar baa meeshii jirayoo ama nafteeday u baqatay oo aqalkaa meel iska cidla-a ku yaalay oo in looba soo dhaco ama waxbay uba baqatay ama iyadaa reerkii dee iyadoo bal matalan dumaashiyadeed iyo taa hore ayay isqaban waayeen oy ku afxumaydo markaa taasba wey waa say barhkood yidhaaheen waana umuuro aan dib ugu yar wada noqon doono bal matalan wuxuu leeyahy sheekhu laakiin cibaaru raaciye marka aanay laakiin xaaja jirin cudurdaar jirin haweeneydii uma banaana iyo inay ka guurtay gurigo ay kaba baxdee waa inay halkaa ku ciddada ku dhammaysato wuxuu soo qaatayna ayaddii laa tukhrijuuhuna min buyuutihina walaa yakhrujna ila an yaatiina bifaxishati mubayina faaxishadiina ibnu cabaas iyo caaishu kasoo naqliyay inay nushuus wasu lkhuluq marka hadday taa tahay tan oo kalea lagu fasiri karaaba say barhkood yidhaaheen dee way u baxaysaa barhkood baaba yidhi albadaatu cala ahli zawjiha barh baaba yidhi ma macnuu waa hadday zine la yimaadaanoo dee waa loo saarayaayo si xaddii loogu soo ogo laakiin muxuu sheekhu yihi uma tarjicu ila almaskan haweeney nin lahayd oo la qabay oo xad loo saaray dee mama soo noqonayse inay rajibbay xaddeedu aydo ma soo noqonayse laakiin waa cibaaro kitaabka ku sugan un oo uma tarjicu ila lmaskan maskankii bay kusoo noqone dee xad halkan inay kolley haddii ciddaba ay tirsanaysa waa haweeney dee markaa lala aqalgalay un alxaasil waa masaa'ilka yar inoo dambeeya dabdigoodu waayo madhab ahaan kuma dabdina waa guud ahaanba iyo bal kolley hadalka badan iyo dooda badan ee jirta badhna halkan aan ku arkayna dee meelo kalena kutubta qaarkood baan idiin tilmaami doonaa oo dee umuurahan si fiic adigu bal dheeraysay oo labada dhinacba iyo xujajtoodii dee jaanib haba raajax yeele marka dambe way haddaba markaa taas bay tidhi an rasuulka ilaahi fa abaa marwano eg abu salama xadiidkii inoo warinaya marwan baa diiday an yusadiqahu fii khuruuji mudallaqati min beytiha oo markii abu salama ibnu cabdiraxmaan qisadan faadime kaba soo naqliyey marwan ibnu alxakam oo madiinana amiir kaba ahaa isagu waqtiyo in ayaa arrinkan ku diiday oo kolley arrin kalena way jirto wax dhacay bay ahayd weliba marwan iyana qaraabadiisa gees kaba ahayd laba isnin dee naagtiisii furo saddexdiiba kuba furay oo markaa waalidkeed uu gurigii kaba soo saarayoo marwaan iyana ay ku inkireenoo la yidhi waa in gurigii laguba celiyo xadiidka faadimana meeshii uu sooba baxay markaas iyo dee rasuulka ilaahay inuu u fasaxay marka waa kanoo wuxuu diiday marwaan an yusadiqahu abu salama inuu u rumeeyo fii khuruuji lmudallaqati min beytiha lakiin iyada inuu cid u diraabay noo dambayse arrinkan ah inay tii la furay gurigeeda ay kaba baxayso meel kale iska tegi karto taas buu kuba diiday taa inuu u rumeeyo ou kaba aqbalo waa diiday wa qaala curwatu curwana kolley waa inoo dambaysa caaisha iyo arrinteedii curwa wuxuu yidhi ina caaishata caaisha ankarata dalika xagga bixidaas gurigii lagaba baxaye arrimahan gurigii weyan hata gurigan bay inta badan inkaarku kuba yimi arrin cumar baa inoo dambayso labada xaalaba uu diidan yahay nafaqa la-aanta iyo guri la-aantaba uu cumar diidan yahay xadiidkana uu saas leeyay dee ina xafidiyaan kala war uma haynana iyadna kitaabka inoogu dambaysaaye caaisha ankarat way qoonsatay oo inkirtay dalika arrinkaas oo ah inay ku fatwoonaysay sheegaysay rasuulka ilaahay inuu u fasaxay inay guriga iskaga tagto calaa faadimata binti qaysin faadima bintu qays oo waana umuuro casharkan ka dambeeya aan suuradeeda cad aan ku heli doono biidn illahi tacaala xadaثnي محamed بن rاaفiع qaل xadaثna xujayn waina msنى qaل xadaثna layث عan cqayl عan iبn shaahin bhada اsناadi mثlh maعa qowl curwata iyadoo curwo qowlkiisna weliba la jiro ina caiشhaةa ankara dalika calى faadimata xadaثna isxaaq بn ibrahim وcabd بn xumaydi wlfظ lcabdi qala aخbarana cabdالرaزaq qaal aخbarana macmar عan الزhriy عan cubaydالlah بn cabdالlah بn ctbata ana aba cmr بn xfs بn الmغيraةi kharaجa maعa عaliي بn abi طaلب ilى اlyمn cubaydالlah بn cabdالlah بn cutba ayaa muxuu yihi abu camr بn xafs بn الmغيra ayaa baxay maعa caliي بn abi طaaliبin waa ta aan sheegayba markii hore soo sheegayey cali بn abi طaalib maciisu ilal yman yman u baxay sanadkan bal u yar fiirsada in yar waxaa ku sugan can cubaydالlah بn cabdالlah بn cutbata ana aba cmr بn xafs بn الmغيraةi kharaجa maعa caliي بn abi طaلب ilى الyمن faarsala ilىa imra'ati hadi sanadka maxaan odhan karnaa kolley xadiidkii dee uu soo noqonaya rasuulka ilaahay dee in ku yidhi halkaa ku ciddo tirsa iyo nafaqa aan u yeelin iyo bal markay yar eegtaan u fiirsataan cubaydullahi bn cabdillahi bn cutba ana cala camr bn xafs bn lmugiira kharaja maca caliy nacam muxuu mursal ku yihi waaya waxaan laga warramayaana waa tan in sax weeyaan oo cubaydullahi bn cabdillahi bn cutbata waa nin taabiciyo fuqahadii madiina ee toddobada ahayd kaba mida aba xabsidna horaaba waqtigan muu soo gaadhinoo waa ninkaa hore uba dhintay arrintan rasuulka ilaahayna umuu tirin isagoo imanka faadima binti qays umuu tirin oo faadimaan ka maqlay muu odhan waaqacadii muu seedii ugaba warramay kolley muslim sidan baa dhacay laakiin dee duruqdii kale kala dunayd ee mutasilka hayd baa jirto kani cumdo maaha waa mutaabaca uun oo yuktafaru fi lmutaabacaati iyadna ma laa yuktafaru fi lusuulba bal waxaan leenahay sadee rashiid alcadaari idhaa halkan san baa xadiidka lafdigan bukhaari lamuu lahayn ama intan sidan uma lama laha waa dee bal matalan irsaalkii waa jira waaqacadan uma joogin ma soo gaarin cahdigii rasuulkay dhacday waana nin taabiciya muslimna halkan saasu ku wariyey laakiin siu rashiid alcadaar kitaabkiisa qurul fawaa'id ee habeen dhaweyna ama aan soo haynay uu kuba yidhaaho ama casharkii kan ka horreeyey uun duruqdii kale mutasilka ahayd ee muslim ku wariya kuwa horeyo kuwa dambeba ayaa inoo aynu haynaa haddii dariiqan uu yahay xadiidka irsaalkaasaa jiri lahaa laakiin kuwa hore iyo kuwa dambeba kuwa aynu soo marnay kuwa inoo dambeeyaba iyagoo mutasila ayuu xadiidkan muslim wariyo cumdaduna waa kuwa wey haddana muxuu yihi kharaja maca caliy bn abi alib faarsala ilaa imra'atihi faadimata binti qaysin bitadliiqatin eg hal dalaaquu usoo diray tadliiqadaasoo kaanadayd baqiyat mid hadhay min dalaaqiha dalaaqeeda horuu labada hore ugu furay kaba harhsanayd wa amara laha wuxuu amray oo iyadii alxaarisa bna hishaamin wacayaasha bna abi rabiicata binafaq labadan oo qaraabadiisiya ayuu soo amray inay nafaqo iyo masaarif u geeyaan nafaqadna kolley in heeda iyo in timira ayay ahayd markii hore wakiilkiisaynu soo aragnay laakiin mufrad mudaafu ahaayo dee waxba mid wax ka badanba waa ku dhici karaa imanka laba nin baa meesha khaalid ibn alwid markii hore su-aal buu isagu ahayd ee waa kanin labadoodan xarit ibn hishaam ibn almugiira waa abujahl walaalkii waana nin dee markii hore dagaalkii beder iyo xagga gaalada joogay iyo uxud labadaba mar danbuu soo islaamay fatxu makiya laakiin markii dambe shaamiya buu tego dagaaladasaa lagu dilo dadkii quraysh uguba mudnaa waqtigiisiina ka mid buu ahaa xarit ibn hishaam ibn lmugiiro habeen san sheegayo xasan iyo cararkii uu ka cararay dee markii waa dadkii laabmay buu ahaa aan la qabanin lana dilin bedere uguba gabyo la ydhaha gabayo dee culimmadu ay soo naqliyaan uu isaga jawaabtiisii ahayd ay yidhahaan shicirada ay leeyihiin ee cudurdaarasho ruux wax ka cudurdaaranaya laba tiri oo kii uguba fiicnaa laba yidhaaho waa hadaladiisii jawaabtii ahayd ee ugu soo jawaabayay xasaan gabay ugaba soo jawaabayay cayaash bn abi rabiicana abi rabiicana waa isna ina mugiira un eg xarit ibn hishaam ibn mugiira iyo cayaash ibn abi rabicata ibn lmugiira abu xafs ibn lmugiira khaalid ibn lwaldi ibn lmugiira umu salam oo kale oo hindi binta abi umaya ibn lmugiira waa reer ballaarhan oo taas ba ahaayo ninkana isagu waa dadkii isagu islaamka u degdegay cayaash ibn abi rabiica waanu hijrooday laakiin abujahl xaggooye ka walaal ahaayeen abujahl bay xaggooye ka walaalan walaa xaaris xaggooye walaal kamay ahayn markaasuu intuu kaba daba yimi qubaya kusoo gaadheen isagiyo nin kale iyo ayay khiyaameeyeen oo dee markii hore hooyada adigu hooyadiibay dee yidhaaheen dhibaata haysato saasoo adiga arag la-aantaadiido adigu markay laabmeenba dee waa laysu jebiyey walow cumarna uu sii ishaarayo markaasuu xidhnaan jiray oo waa tii aynu soo marray qunuud isagoo rasuulka ilahi isaga iyo rag kaleo iyaguna qoyskunaa salamatu ibnu hishaam iyo waliid ibn lwaliid ibn mugiira iyo salamatu ibnu hishaam ibn mugiira o abujahl la walaaliya ninkan iyo uu rasuulka ilahi u ducaynaya ilaa ilaahay soo furay bal mathalan ninku isagu cayaash ibn abi rabiica ibn lmugiirana kaaba weeye macnaa qolada atim habeen dhaweydan cumar soo haynay markii dumarkii rasuulka ilaah iyo umu salama u galo qaraabadiisii kale habeenkii waxaan idhi dee hooyadii ilmaadeer bay ahayd ama eday u noqon saasan markii kaba cabiray oo abujahl iyo markaasin ayaaba walaashii dhashay oo ina hishaam ibnmugiira ayaa dhashay xaafid ibnu xajar baan arko fatxulbaari halkaa ka cabiray hishaam halkeedii hooyadii xantama bintu haashim baa la odhanayay marka waa nin kaloon abujahl aabihii ahayd ee haashim bin mugiiro la yidhaha way walaaliyiin oo markaa ilmaadeer bay noqon haddii sidaas sugnaato laakiin kitaabkiisa isaaba ayaa labada xaalaba kuba suganya zubayr ibnu bakarna wuxuu kasoo naqliyaa inuu ay ina haashim ibnu mugiiro ahayd cumar hooyadii kitaabka kalena wuxuu kaba soo abu nucaymna macrifatu saxaaba wuxuu kaba soo naqliyaa inay ina hishaam ahayd oo bal matalan habeenka aan lahaa dee abu markaa waa hishaam bal khilaafna waa jiraa oo ah inuu nin labaad oo haashim la yidhahay walaala ahaayeen ninka dhalay markaa cumar hooyadii uu yahay bal markaa sidaasna bint aynu hind iyo cumar hooyadii ama umusalami cumar hooyadii ilma waxay noqonayaan dad ilmaadeer bay noqonayan labadooda aba walaalo habar yaroo kale u noqonaysa waa adigu yar tambihun habeenkaa dhaweyda cibaaradaydii haddaba labadaa u yimi oo faqaalaha waxay yidhahan lahaa iyadii wallahi ma laki nafaqatu malaa dee cilmi bay ogaadeen markaasay yidhahan waxa adiga kuu sugnaadee ma jirto nafaqaa ilaa an takunii xaamilan oo de wain kuna ulaati xamlin marka mafhuumku muxuu noqonayaa ayadda mafhuumkeedu haddaanay uur jirin nafaqa inaanay jirin waa mafhuumkeedii mukhaalafo inay hadday in kuna ulaati xamlin faanfiquu calayhina markaa shardigan iyo tan baa maxaa mafhuumkiisu noqonaya haddaan xamli jirin nafaqa inaanay jirin waa halkaas oo haddaanan uur lahayn waxba naguma lihid faatat الnabiya slى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilahi baa u timi fadakarat lahu qowlahuma hadalkoodii bay u sheegtay faqala wuxu uhi laa nafaqata laki laa nafaqata laki faاsta'danathu fi اlintiqaali intiqaalkii inay ka guurta meesha haddaba kol haddaanay dee wax loo hayaa maba jirto kol haddaan la nafaqaynayn waxay gurigoodii u joogtaa ma jirte inay iskaga tagtay rasuulka ilahi idan weydiisato faadina laha uu idmay faqaalat waxaa tiri ayna ya rasuula الlahi faqaala ilaa ibni umi maktuumin waa nagtii arrintii uu musharigu horreysiiyey wuxuu uga celiyey waa taa aynu soo marray haddana uga joojiyey wa kana acmaa tadac waanay dhigaysay hiyaabaha cindahu agtiisa walaa yaraha mana arkahayna waa indhala-iye falamaa madad ciddatuha markay ciddadeedii dhammaatay ayuu ankaxa nabiyu sala allahu alayh wasalam usaamata bna zaydin usaamata bnu zayd ayuu u guuriyey rasuulkii ilaahay waay fa arsala ilayha waa diray oo ilaa faadimata marwaano waa tii hadal baa inoo horreeyey faabaa marwanu an yusadiqahu fi khuruuji lmudalaqa markii loo sheegay ee la yidhi isagoo arrin haystay qolo inantoodii ama dee kaxaysay gabadhoodii kaxaysatay oo dee la furay markaa uu ku inkirsanaa u leeyahy gurigii kusoo celi isaguna waamiirka ahaa ayaa arrintan loo sheego waa kan markii hore ma rumaysan iyadoo cid usoo diray waa waqti dambe weeye marwan baa usoo diray qabisata bnu duaybi ninkaa qabisatu bnu duayb la yidhaha min awlaadi saxaaba weeyaan awlaadi saxaaba isagaa saxaabiya malihi yas'aluha can ilxadiidi isagoo xadiidkan weydiinaya faxadatat bi qabisa oo dee marwaan soo diray bay u warrantay oo xadiidkii u warrantay faqaala marwan marwan baa markii dambe xadiidkii loo geeyey yidhi lam nasmac hada alxadiida xadiidkan maanaan maqal inaanay nafaqa lahayn haweeneyda la furay ee saddexdii lagu furay ilaa min imra'atin haweeney unbaanu kaba maqal waa haweeney ina xafidiyaan kale ma garanayno sanaakhud annagu waxaan qaadanaynaa aan qabsanaynaa bilcusmati alatii wajadna annaasa caleyha bilcusma waa qowlkii awthaqa ahaa waa qowlkii adkaa buu leeyahay cusmadu waa san baa laftiga kuba yimi wuxuu leeyahy nusqooyinka oo dhan bilqadiya barhkood dhacdeen macnaa bihiqati walamri alqawiyi saxiix waa waxaan lagu kalsoonaaye ee aan ku qancaynaye saxiixa ee xoogga lahaa baan qaadanaynaaye allatii cusmadaasoo wajadna annaasa caleyha inay nafaqa leedahay suknana leedahay taas baan anagu haysanayna faqaalat faadimatu faadima markii ay ogaatay xadiidkeediiba in la dacniayo arrinteedii aan la qaadanayn baa waxay tidhi iyadoo qur'aankiina bal matalan inuu daahirka qur'aankuba iyada xoogeynayay qowlkeeda sheegaysiiyo xadiidkan xiina balagaha markuu soo gaadhay qowlu marwaana marwaan hadalkeed hadalkiisu markuu soo gaadhay ayaa waxay tidhi fa baynii wa baynakum alqur'aan dadkan xadiidkayga diidanow ee lamaya nafaqa ay leedahay iyo sukna ay leedahayo waxay noo dhexeeya qur-aankaaba ina kala saaraya aniyo idinka qur'aanka inoo dhexeeya ina kala saaraya waa maxay qaala allahu caza wajala ilaah baa wuxu uhi laa tukhrijuuhuna min buyuutihina aqaladooda ha ka saarina guryahooda alaayat aayaddii bay aqriday qaalat markaa waxay tihi iyadu say kuba fasirtay dadka la kuma fasiro weeye haada waa qowlkan ilaahay iyo xukumkani liman buu u sugnaaday kaanat lahu muraajacatun nin isagu muraajacalo haweenaydii hal dalaaqu ku furay ama labuu ku furay waa soo ceshan karaa kaas baa laleeyahay guryihii maya daaya intay ciddadu dhammaanayso ha kaba saarina waayo maxaa ka dambeeyey leh lacala allahi yuxdisu bacda dalika amran ba aayadda akhirkeeda waa halkay daliishanayso waxaa laga yaabaaba guryahoodii ha ka saarina waaba intaasoo ilaahay wax la yimaado ama amar soo darisiiyo taas dee amarkaa soo darinayaana oo ruuxuu intuu nadaamoodo markaa ka noqdo wixii oo soo ceshada imika se dee maxaa soo darin halkan kol haddii dalaaqiiba dhamaaday ma waxbaa imanaya waatay leedahay fa ayu amrin yaxdutdu bacda halaath bal arrinka bacda halaati tadliiqaad imanaya muxuu yahay markaa aayaddu waxay khaas ku tahay kuwii rajciyaadka ahaa kuwaas baa dhici karta ruuxuu inuu nadaamoodu kaba murugoodo leeyahy bal intaa guriga agteed gurigaaga gurigeedii haba joogto isagaana soo ceshan karo arrinkan dhici karta taa dabadeed imanaya waxaa noqonayaaba nadaamo iyo muraajaco laakiin tan waxba u hadhay ma jirto wax markaas imanaya oo natiijo ka dhalanaya ma jirta aayaddu waxay khaas ku tahay leedahay rajciyaadkii fa kayfa taquluuna seebaa u odhanaysaan laa nafaqata laha idaa lam takun xaamilan facalaama taxbisuuna nafaqa uma sugnaanin haddaanay uur lahayn facalaama taxbisuuna maxaa haddaba u xabaasaysaan halkana ujeedadeedu waxa weeyaan kol haddii aad leediin kol haddaanay uur lahayn nafaqa ma laha gees kalena aa ka leydin maye gurigii ha joogto yaanay kaba bixin dee gurigii kole daan cid ku masruuftaama jirin oo cid ay hadhowna dee ceshi iyo wax la rajaynaya aan jiro cid ku masruufaysaa leediin nafaqa ma laha haddana gurigaa ku xidhnow dee isma lahay leedahay maxaa kol hadda aa leedihin nafaqa ma laha waa se iyaduba qabtay dee xadiidkeedu ahaa aa gurigii ugu joojinaysaan ee u diidaysaan inay meel kale ay iska tagto guri aan lagu masruufayn oon cidi ku masruufayn haddana ku hayo gurigii ha ka bixin cidna kuma masruufayso seeba labadaa isugu daraysaan bay leedahay ujeedadeedu waa inta tan fa calaama taxbisuunaha ujeedadu maxaa gurigii ugu xabaasaysaan ee u leedihin may gurigii ha ka baxdo yaanay ka bixin ilaahay ciddadu dhammaato iyadoo nafaqana laha inu cid masruufaysaa jirin xadaثnي زهيr بن xrb welidoodii way noo dameeyaan umuuraha xadiidku xadaثnي زهيr بن xrb qala xadaثna هushaym qal aخbarna سyاr وxuseyn ومغيraة وأshcث ومujaaلid وإsmاعيل بن abi khاlid وdاud kulhm عan الshacbiي manaa dadkaas oo dhan سyاr alcanزي abالxakم xuseyn iبn cabdالرaحman مغيraة بn mqsm waa dad ثiqaada dadkaasi ashcث kan adigu ashcث iبn sawar ayaa la idhaahaa iyo mujaalid ibnu saciid labadoodna waa ducafadii bay kaba mid yihiin kitaabkana halkanun bay kagaba sugan yihiin arrinkuna waa mutaabaco ismaaciil ibnu abi khaalidna waa ninkii siqadaha daawud ibnu abi hindi waa ninkiisna caalimkaa siqadaha marka rag waaweyn bay la socdaanoo haddii aanay raacin meesha halkana riwaayadooda cumdo ma noqoteen labadooduba dikrigoodu waa halkan uun ashcaf ibnu sawaar iyo mujaalid ibnu saciid labadoodna waa la daciifiyaa ee laakiin waa dee mutaabacaad oo wixii mutaabacaadana kolley waa kolkol la iska fudaydsadaa w baabkan shan nin oo iyagu weliba raggii siqaadka ahaana way la socdaan qaala wuxu uhi shacbi dakaltu calىa faadimata binti qaysin fasa'altuha can qadaa'i rasuuli llaahi sala allahu alayه wasalam calayha waana markaa ay kuufa tagtay rasuulki ilaahay qadihiisa iyo xukumkiisa iyada korkeeda ahaa baan weydiiyey faqaalat طalaqahaa zawjuha ninkeedii waa furay albaqata dalaaq go-an saddexdiiba uu dhameeyey faqaalat fakhaasabtu ilaa rasuuli اlaahi salى الlahu عalيه waslm isagii maaha ee waa dadkii wakiiladiisa ama qaraabadiisaa weeye ayaan kula soo dooday oon isula nimi fi sukna wanafaqati aqalka degaya iyo nafaqadii qaalat waxay tihi falam yajcal lii rasuulka ilaahi ma yeelin sukna meel la dego iyo guri intaas walaa nafaqata nafaqana ima yeelin wa amaranii wuxuu i amray an actada fii beyti ibni umi maktuumin aqalkaa ina umi maktuum inaan ku ciddo tirsaa taasu wariyo waxaa inoo dambaysa kolley casharka caawa mag yar gaadhay markii hore waxaan silaa inaan moobi in isagoo dee masaajidkii kuufa xadiidkan kaba sheegaya barhkood dee adigu ay aada uguma inkireen oo leeyihin xataa u sheegaysaana shacbi way inoo dambaysaaye bal xadiidka weli waa inoo socdaa وxadثna يحيى بن xبيب qال أخبرnا هشيم عن حuسين وداود ومغيرة وإسماعيل وأشعث عن الشhعبي أنه قال دkلت على فاطمة بنت qaيس بمثل xadيiث زهير عن هشيم xadيiثkii زهير عن هشيم aynu soo maray ayuu kan يحيى عن هشيمna la mid yahay xadثna يحيى بن xبيب qال xadثna khالد بن حاrث الهجyمي قال xdثna qرة قال xdثna صyاr أبوالحكم قال xdثna شhعبي قال دkلna على فاطمة بنت qayسi baanu usoo galay faatxafatna waxay nagu soo horiyeysay wey atuxfa waa hadiyada iyaba tuxfa la yidhah waa tan kutub kala duwan culimadu tuxfa tukada ay kuma magacaabaan waa hadiyadiya waxay nagu soo horiyeysay oo dee u keentay markii ay soo siyaarteen birudabi ibni daab rudabka ibnu daab waa nooc adigu timirta kaba mid ahaa madiina anwaacdii timirteeda kaba mid ahaa ibnu daab lama odhanayo rudabkii ayay noo keentay waxaa ad moodaa daahirkan inuu madiina tan ay ahayd xadiidka jasaase laakiin wuxuu kaga maqlay inoo dambeeya wuxuu kaga maqlay kuufuu kagaba maqlay wasaqadnaa waxayna waraabisay sawiqa suurtin macnaa noocan xubuubta ee suurti nooc lagu magacaabo waa wax xubuuboo ku dhow heedda iyo qamadida kuba dhow oo barhkood ay kaba dhigaan inuu jinsiga qamadida iyo barhkoodna meye waa nooc heedda kaba mida ay yidhaaheen oo adigu malaa midba gees kaba shabaha kaas baa adigu suurti labagaba magacaabaa nooca sawiiq lagaba sameeyey oo bajadii waxaasoo dee inta la saloolay oo la budeeyey taas sharaab lagaba dhigay ama sawiiq oo kale kaasna wayna waraabisay rudabkaasna way noo keentay surtiguna bal kolley qorinkiina sharaxaysa waxbaynu yar eegi doontaan فsألتha waan weydiiyey عن المطلقة ثلاثا أيna تعتد halkay ku cido tirsanaysaa qاaلت waxay tihi طلqنيi بعdي ثلاثا زوجkaygiibaa saddex igu furay فأdina lي النبي صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahay baa ii idmay an اعtda في أhli de waa inaa umu maktuume ehelkayga inaan ku cido tirsado gurigii ku baaqi noqo ima odhan rasuulka ilaahi صلaوaaت الlahi وaسلام عaليه arinkuna waa xaggii suknihii imaka kan xdثna محمد بن مثنى وبن بشhاaر قال xdثna عبدالرحمن بن مهدي قال xdثna سفyان عن سلمة بن كهيل عن الشhعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنة ولا نفقة وxdثnي اسحاq بن إبراهيم الحنضري قال أخبرna يحيى بن آdم قال xdثna عمار بن رزيق عن أبي اسحاq وسبيع عن الشhعبي عن فاطمة بنت قيس markaa شhعبي baa dad aad u badan ay kaba wariyeen xadيidka qالت طلqنيi زوجي ثلاثا فأردت النqلة inaan أqلkii iskaga baxaan doonay فأتyت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتظريi إلى بيت بن عمka عمر بن أمi مكتوم nadeerkaa gurigiisa ina أمi مكتوم gurigiisa isaga u guur oo factadii cindahu agtiisa ku cido tirso kolley camr iyo cabdullaahi iyo waa magaciisa waa isku khilkhilaafeen umi maktuumna waa hooyadii halkanna waxaa dhacday inuu dee bal inadeerkiiya mala waa inadeer guud uun waayo iyaduna waa reer bani feer isaguna reer bani camir ibnu lu-ayi weeye markaas dee maaha ilmadeer ama inadeer katroma ama aada isugu dhow maaha laakiin qoraysh bay isku yihiin dee waana meel kalena way ku kulmayaano bal taasun bay tahay oo kolley wuxuu leeyahay almashhuur khilaaf aadayo jirib keliya ma wada hiya min bani xarim ibni fehr wa huwa min bani camir ibni lo-ayo labadaa jirib oo qoreysheed bay kala yihiin laakiin waa ibnu camiha majaazan oo sheekhu waxaa ka cabiraya fihri inay ku kulmayaan waana arrin hubsasho leh reer bani camir ibni lo-ayi fihri miyay abtasiinta ku maraano miyay labadooda kulmaan male laakiin sharaxay ugu sugan tahay magacan guud bay kuma kulmayaane almuhim waxa weeyaan un waa ninkaa qoreysheed ee bal waxa uu rasuulku u doortay maahaba ilmaadeernimo iyo taas may hayno waa nin indhalo oo maradii ceegtiisa iskaba dhiganaysoon arkahayn taas buu u doortay sida riwaayaadka inooga socdo bal xadiidkan insha allahu tacala uu inoo sii socon doonaa umuuro kale oo bal matalan xadiidkan inkaarkii loo jeediya waxyaalahaasna imakay riwaayaadkiisu ay bilaabmayaan wallah subxaana wa tacala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdika